xubnaha komishanka doorashooyinka ee somalilan ayaa hawshan hore uga soo fuliyey gobolka togdheer sida uu v o a u sheegay afhayeenka komishanka doorashooyinka ee somalilan siciid cali muuse gobolkana wuxuu noqonayaa gobolkii labaad ee ay ka bilaabaan qaadashada kaadhka codbixinta ee somalilan gobolka awdal ayaa diiwaangelintii codbixiyayaasha ee somalilan maanta ay ka bilaabatay boqol iyo sideed iyo soddon goobood oo ka tirsan gobolka ayay ka bilaabatay way saaka aroortii lixdii iyo barkii ayay bilaabatay ilaa wakhtigan aynu wada hadlaynana way soconaysaa ilaa lixda maqhribnimona way soconaysaa hawshaasi sidaa darteed waxaa jirta in hawshaasi ilaa imika wax cilada ama dhibaato ah eeyan la iman oo shaqadii isu taagto waa jirtaa mararka qaarkood waxyaaba oo iska magaranaysa caadiya in xitaa bahalka daabacaadda wax daabacaya oo brinterka loo yaqaano uusan mararka qaarkood shaqayn baa laga yaabaa oo in waxyaaba xagga kamarada mararka qaarkood ay laakiin waxaa sidii oo dhan waxaa jira kooxo iyagu farsamo yaqaano ah oo it specialist ah oo wareegaya oo aan u qaybinay boqol iyo sideed iyo soddonkaasi qaybood shan shantii meeloodba ama afartii meeloodba ama tobankii meeloodba jooga intii isu dhowdhow oo iyagu hawshaa qabanaya oo ka shaqaynaya oo aan haba yaraatay hawsha ayan isu taagaynin muddo intee leeg bay ka socon doontaa diiwaangelintu markaasi guud ahaan gobolka awdal sideed iyo labaatan maalmood bay diiwaangelintu ka soconaysaa inkasta ay wakhtiyo kala geedisan leedahay magaalada boorame afar iyo toban maalmood ayaa marka horeeto ay ka soconaysaa deetana afar iyo toban maalmood oo kaleeto ayaa jiri gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ciro ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku sugan magaalada boorama ayaa isaguna u sheegay idaacadda v o a diiwaangelintii si wanaagsan bay u bilaabatay saaka waxaanu soo booqanay oo soo kormeeray labiyo tobanka goobood ee magaalada gudaheeda lix ka mid ah si wanaagsan bay dadku u bilaabeen goob ama laba kombyuutaradu markii hore aanay u saarmin ama waa soo aragnay laakiin hadda waxaan warbixintii ugu dambeysay waxay leeyihin wada shaqaynayaan waxaa ka muuqatay dadka ee ay kuyuhu ku dheer yahay in meelaha qaarkood ay leeyihin goobuhu de waa laysu rareeyo waa nagu yar yihiin laakiin hawshaa qaran shacbiga reer boorame si wanaagsan bay ugu diyaargaroobeen waanu mahadnaqaynaa shacbiga waxaanu nagu baaqaynaa inay dhammaantood isdiiwaangeliyaan sidoo kale agaasimaha ururada aan dawliga ahayn ee somalilan sonsaf maxamed axmed barawani oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee ka qayb qaadanaya howlaha shaqo ee qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka ee somalilan ayaa u sheegay idaacadda v o a bismillahi raxmaan raxiim runtii goobo badan baan saaka tagnay degmada boorame waxaan kale la hadalnay goobo fara badan saylac baki lughaya goobo badan runtii aan geenay muraaqibiinta waan la hadalnay marka runtii guud ahaan waxay noo sheegeen in si nabadgelyaa ay u bilaabantay diiwaangelinta codbixiyaasha
haashim sheekh cumar good v o a boorama